qoysaskan oo ku nool xaafadda sinai ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay sheegeen inuu kula kacayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xubno ganacsato ah oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin qoyska madaxweynaha qoysaskan ayaa sheegay in loo soo bandhigay amaro iyo warqado la sheegay inuu saxiixay xasan sheekh maxamuud kuwaas oo lagu farayo inay guryahooda ka guuraan waxayna xuseen in xubno ganacsato ah ay sheeganayaan milkiyadda dhulka oo ay in muddo ah degan yihiin guryahoodaa loogu yimid asaay waxay taagan tahay iiga guur lacagaan wataahe waa gadahaahe iiga guur haddaan raadinnay raadkoodii ee aan nidhi xaggaad ka keenteen warqadaanna waxayna hoos geysay guryaha madaxweynaha qaar ka mida waxay hadda wax ku raadaayaanuna waa saxiix ka yimid madaxweynaha say ayagu noo sheegeen waxaan leenahay dhulkayna hana la siiyo annagaa deggan soddon iyo shan sanaan deggannahay dhulkayna aan deggannahay dalaaleynta ganacsatada ah ee baasashubayaasha ah ee guryahayna noo garaacaya ee haddaan nidhaahdo aan ku dhajinno gadaalnya u jeesan magacaaga noogu cagajuglayhaya cabashaan nahay dhib baa waxaa nugu haaya dad dallaaliyeen ah oo marwada madaxweynaha ku hoos gambanaya ayaa cabasho ka nahay herna ma harsanno cawana ma hoyanno waxaan u hoya weynaa gurigii madaxweynaha ayaa nagula cagajugleeyu haayaa waxaan qaada karnana maahin si kastaba ahaatee xasan sheekh maxamuud wuxuu sii wadaa barakicinta iyo dhulboobka uu ka wado magaalada muqdisho